wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee dugsiyada sare ee dalka oo ay sanadkan u fadhiisteen in ku dhow soddon iyo afar kun oo arday imtixaankan oo lagu galay boqol toban iyo afar xarumood ayaa laga qaaday arday ku kala sugan caasimadda iyo dowlad goboleedyada kale ah jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug waxaana sida natiijada ku cad sanadkan dhacay arday tiradoodu gaarayso siddeed kun shan boqol iyo konton arday halka ay gudbeen shan iyo labaatan kun boqol toddobaatan iyo toddoba arday waxaana imtixaankan taya ahaan uu ka adkaa kuwii hore sida uu sheegayo sihayaha xilka wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax bare oo ka hadlayay munaasabad lagu shaacinayay natiijada imtixaanka daa fiirisa sida imtixaanka loo baasay waxaa halkaysaa markuu bilaabanayay in baasku badnaa dhuudhuujis sana walba dhuudhuujisaa ku socday waa arkaysaa hadda sanadkan baaska meesha ugu yar ayuu marayaa oo mataqaanaa qiyaastii soddon iyo shan toddobaatan iyo shan ah markay markii la bilaabaya sagaashan iyo toddoba ay ahayd dhuudhuujiskaas waa laga maarmaan sanadkan sanadkii hore wuxuu uga duwanaa in imtixaanku uu sana dugsiye muxuu ahaa high schoolka oo dhan dugsiga sare oo dhan fasalka sagaalaad ilaa labayo tobanaad ayuu imtixaanku ka wada yimid waxaa kaloo uga duwanaa asigoo tayada kuwii ka horreeyey xogoo ka adkaa dabcan duruuf adagna way jirtay oo ardadu imtixaan ku galeen oo wasaaraddu ay qirayso in duruuf adag ahayd sida convidkii jiradii muxuu ahaa iyo dugsiyadii hakadgeliyey wakhtiga muraajacada la samayn jirayna waxeey laakiin saasay tahay ardadu marna iskuma halaynin waxay fursadayba ka dhigteen ay wax badan ku akhriyaan ay wakhti badan u helaan iyo iyadoo magaalooyinkii iyo wuxuu kale xiraayeen oo ay fursad u heleen ayaga iyo buugga wakhti ay isku heleen wixii soo baxayna waa taasaa wasaarad ahaan annaga waa ku qanacsannahay in imtixaanku miisaankiisu fiicnaa sidii loo saxayna ay ahayd si runtii aada u wanaagsan waxaa kale oo dhaqan noqotay in imtixaanka si ka dadaalay iyo ka aan dadaalin loo kala ogaado muxuu ahaa in aada layskugu taxalluujiyo in imtixaanku xafidnaado wasiirka ayaa sheegay in ardayda ugu badan ee imtixaanka kaalmaha hore ka galay ay wax ka bartaan dugsiyada ku yaala deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo sida muuqato waxaad aragteen tartanka tobankii iskuul ee ugu sarreeyey baaska caruurta baramoostay ee gudubtay imtixaanka toban iskuul ayaan soo soo bandhignay haddaad tobanka iskuul fiirisid waxaa arkaysaa shan ka mida inay mataqaanaa jubbaland yihiin waa wax weyn laakiin haddaad jubbaland laftirkeeda dul istaagtid waxaa arkaysaa afar ka mida inay hal goodal ka yimaadeen oo gada la yiraahdo haddaad gada sii dul istaagtid waxaa arkaysaa magaalada garbaxarrey labada u korayso ka koowaad iyo ka labaad ayay galeen xogta aan annaga hayno wasaarad ahaan ka soo qaba magaalada garbaxarrey maqaamkaas waxay ku gaareen tartan tartan iskuulaadku tartameen waaridka carruurta labada iskuul ay tartameen haddii dhinaca maalgelinta iyo macalimiinta iyo muxuu ahaa ardada yani in la kaabo markaa ka fiirisid magaaladaas magaala waxbarasho ku tartantay oo caan ku ah ayay noqotay waaridkaa ku tartamo iskuulkeenna iskuulkaas waana ka ficnaadaa ardadaa ku tartamayso annaga waanaan ka ficnaanaa iskuulkaas kale dadka bulshada degan aan la soconno inay muxuu ahaa laba dariiqood diimeed kala haystaan xitaa labada dariiqood ayaa xitaa tartantay looma kala harin tartanka waxbarashada waa wax wanaagsan waa ammaanaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay iyo bahda waxbarashada dhammaanteed tobankaa iskuul aadan u ammaanaynaa waxaan ku boorinaynaa inay sad walbaba meeshaas ku jiraan sihayaha xilka wasiirka waxbarashada ayaa soo hadal qaaday in ardayda ugu liidatay imtixaanka ku haray ay yihiin kuwa dhigta dugsiyada gobolka banaadir meelaha ugu liito marka la fiiriyo waa magaalada xamar oo ugu resultiga yar ee gobolka banaadir gobolka banaadir resultigiisu waa yar yahay maxaa yeele waa magaalo weyn waxaa saameyn ku yeelanaya amniga socdo waxaa saameyn ku yeelanayo muxuu ahaa fursadaha badan oo jiro oo macalinka uu shaqo kale iska heli karo maadaama aan mushaar badan la bixin laakiin waxaan rajaynaynaa in magaalada gobolka banaadir bal waxaan ay isku noqdaan oo wax ka duwan waxa jiro hadda ay wejigaa bedelaan macalimiinta mushaarkooda macalimiin fiican la helo waa la heli karaa waa caasimadii meeshii aqoontii tiilowe waxaan rajaynaynaa in gobolka banaadir oo kor u soo qaado natiijada waa sanadkii lixaad oo xiriira oo ay dowladda soomaaliya qaadayso imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka iyadoo imtixaankanna labadii sane ee ugu dambeysay aanay ka qaybgelin ardayda deegaanada maamulka puntland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho